ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa sideed iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiidda khaza oo galay maalinkii boqol siddeetan iyo shanaad oo xiriir ah saddex qof oo koronto ay ku dishay qaybo ka mida dalka kenya iyo shil khasaare geystay oo ka dhacay gudaha dalkaas khasaaraha ka dhashay dhulgariir xooggan oo ku dhuftay jasiiradda taiwan oo sii kordhay iyo xalqada afar iyo labaatanaad taxanaha generaaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha jiidda khaza ayaa galay maalinkii boqol siddeetan iyo shanaad oo xidhiir ah waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan bader maamulka yuhuudda ayaa weli si xidhiidha u wado duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ay ku gumaadayo walaalaheena ku dhaqan khaza waxaana uu maanta oosinaynaa galay dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee khaza maalinkii boqol siddeetan iyo shanaad oo xidhiidh ah iyadoo bisha barakeysan ee ramadaan ay reer khaza sogotinayaan xilli ay halkaa ka taagan tahay dhibaatooyin iskugu jira macluul iyo duqeymaha cadootooye ee yuhuudda dhinaca kale ciidamada yuhuudda ee ku sugan khaza ayaa wajahaya dagaaladii ugu darnaa abiday ka galaan khaza kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ayaana dagaallo xoogan kala hortagay yuhuudda xaqiidiinta ah xilli ay ku sugnaayeen dhufiisyada ay ka samaysteen deegaanada ay kaga sugan yihiin marirka khaza weeraro afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay khaza ayaana jab xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda aan ku horeyno duqeymaha iyo xasuuqyada ay saacadihii tagay geysteen ciidamada yuhuudda kuwaasoo inta badan ka dhacay deegaanada iyo mandiqadaha ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii ku sugnaa goobaha la beegsaday magaalada zahraa ee bartamaha qidaaca khaza iyo bariga xaafadda shajaaciya duqeymo dhowra oo ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxay ku shiiday toddoba ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen tiro kale oo aad u badan waxaana uu burbur xoogan soo gaaray gurigii ay bartilmaameysadeen ciidamada yuhuudda meelaha sidoo kale saacadihii tagay ay ka dhaceen duqeymaha waxaa ka mid ah magaalada diililbalax muqayimka nusayraad mandiqadaha kale ah qarbatil cadas iyo albaraahim ah ee ku yaala bariga rafaax dhammaan magaalooyinkani duqeymaha ka dhacay ayaana geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah dhulbeereed ballaarno ku yaala magaalada khanyonis ayay sidoo kale beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuudda waxaana dhulka la simay gebiyaan dalagii ka baxayay beerta halkii ay waxyeello adag soo gaadheen dadkii ku sugnaa gagaarka beerta magaalada rafax ee koonfurta jiida khaza iyana waxay ka geysteen duqeyn culus waxaana ku shiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqeyntan ayaana si gaara u bartilmaameysatay isbitaalka weyn ee alkuweyti geesta kale kooxaha muqaawamada garabyadooda kala duwan ayaa iskahorimaadyo la galay ciidamada gumeystaha yuhuudda iyadoo ay dhanka kale howlgallo kala duwan ku beegsadeen taangiyada iyo gawaarida ciidamada maamulka yuhuudda waxay sidoo kale muqaamadu sheegtay in dagaalyahanadooda ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha anduuliyaha lena ay leeyihiin ciidamada yuhuudda halka sidoo kale ay qaarijiyeen askari yuhuudda oo ku sugnaa koonfur galbeed magaalada ghaza milatariga yuhuudda ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay dagaaladii ka dhacay magaalada ghaza looga dilay sagaal askari oo ka mid ah ciidankii ku sugnaa marinka ghaza sidoo kale warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in gaari ay saarnaayeen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda ay la kulmeen weerar dabagal ah waxaana halkaasi looga dilay qaar ka mid ah askartooda warbaahinta yuhuudda ayaana xaqiijisay in tirada ugu badan askarta yuhuudda ee ku dhintay weerarkaasi ay saarnaayeen gaari gaashaaman oo yaaleeshay miino dhulka lagu aasay
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya mahadsaned maxamed cali aadan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada maantaan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah shil khasaare geystay ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka kenya gaar ahaan ismaamulka miroyo imbu shilkan ayaa yimid ka gadaal markii gaari noociisu yahay bas dad rakaaba saarnaayeen ay la duntay buundo uu ku socdaalayay sida la rumaysan yahay waxaa shilkan ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed sida ay soo tabinayso warbaahinta maxalliga ah sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya gaariga baskoo burbur xoogan oo xaddii aan lahayn soo gaaray gaariga shilka gale ayaa waxay lahayd shirkad lagu magacaabo ken sirfil oo ka howlgasha gudaha kenya baska burbure ayaa kusii jeeday magaala madaxda dalka kenya ee nairobi sida ay sheegayaan booliska buundadan ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale shilal ugu galay gaadiid badan iyadoo hadda xilli laga joogo sannado badan shil ka dhacay buundadan ay ku nafwaayeen shan iyo afartan halka ay ku dhaawacmeen toddobiyo labaatan kale sidoo kale wararkii dalka kenya ayaan ku guda jirnaaye saddex qof ayaa si xun ugu geeriyooday koronto ka gadaal markii haweeney dhar kuurinaysay xarig ay kusoo dhacday fiilo dabsidee ay ku dhigtay haweeneyda korontada qabsata ayaa waxaa qayladhaan u dirtay dad ka agdhowaa qaar ka mida dadkii usoo gurmaday ayaa iyagana goobta ku geeriyooday markii ay damceen inay ka fujiyaan haweeneyda ayaa iyagana ku dhigtay korontada dadkan ayaa ku geeriyooday naitweri oo ka tirsan ismaamulka hombay ee gudaha dalka kenya ugu dambeyntii waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dhul gariir dhowaan ku dhuftay dalka shiinaha kaasoo ay ku dhaawacmeen dad kor u dhaafaya kun qof faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dhulgariir maalmo kahor ku dhuftay dalka shiinaha gaar ahaan magaalada taiwan xogahan helina ayaa sheegaya in dadka ku dhaawacmay dhulgariirka ay gaarayaan kun qof halka ay ku dhintaan ugu yaraan sagaal ruux waxaana la filan karaa in tirada dhimashada halkan ay kasii badan karto dhulgariirka ku dhuftay dalka shiinaha ayaa cabirkiisu ahaa toddoba dhibic laba dhulgariirkan ayaa noqonayaa kii ugu weynaa ee ku dhufta taiwan muddo hadda laga jooga shan iyo labaatan sano war ka soo baxay xukuumadda beijing ayaa lagu yidhi waxaan ka cabsi qabnaa in khasaare uu intaas ka bato waxaa jira dad ku hoos jira dhismayaasha burburka hoostooda marar badan dalka shiinaha waxaa ka dhacay dhulgariiro aad u xoogan oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed iyadoona ay burbureen wadooyin halbuulo ah oo taiwan ilaa iyo haatan la tacaalayso sidii dib loogu dhisi lahaa dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey caalamka maanta way naga inta aan dib idinkugu celiyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan saxaabadu waxay ahaayeen jiil fariid ah oo aan iyaga oo kalay marnaba dhici karin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shabaha mooye waxay ahaayeen halyeeyo garab istaagay suubanaha sala allahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sida kitaab uu xanuuniya iyo seef u gargaartaa tobannaan ka mid ah saxaabadaasi waxay ahaayeen hogaamiyayaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama noolaa ayuuna mas-uuliyad ku aaminay taasi oo muujinaysa mansilada sarraysa iyo makaanada muuqata ee ay kaga soocmeen asaagooda jenaraalka jihaadiga ah ee aynu maanta qisadiisa idin wadno waa adeerka nebiga sala allahu calayhi wasalam waana amiirka muhaajiriinta timid dhulka xabashida waana sarkaal ciidan isagoo towxiidka xambaarsan ka mid noqday saraayaadka ugu horreeyay ee meel ka baxsan jasiiratul carab kula dagaalamay nasaarada haddaba waayo labadaasi saxaabi xalqada afar iyo labaatanaad ee jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ah xalqada ugu dambaysa waxaana halkan ka sii ambaqaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد بعث النبي المصطفى بالحق فانتحر إن النسبة إلى الهجرة والنصرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه أبو داود بسند صحيح. وباستمرار الهجره تستمر النصره والهجره والنصره مع الجهاد في سبيل الله عن ابن السعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تنقطع الهجره ما دام العدو يقاتل اخرجه احمد وهو حديث صحيح قال ابن تيميه رحمه الله تعالى فهذان الاسمان المهاجرون والانصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنه وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا وانتساب الرجل الى المهاجرين او الانصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله انتهى كلامه رحمه الله
والله مولى المؤمنين يقضي ويحكم ما يريد يهدي لخير الخلق للمختار يجري في الولد وإلى أبي بكر وللفاروق والمولى شهيد jacfar bin abi taalib bin cabdilmuطalib bin haashim waa in adeerkii nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo walaalka cali bin abi taalib oo ahaa khaliifkii afaraad ee raashidka ahaa waxaa lagu kunyeeyaa jacfar abi cabdillaah hooyadiina waxaa lagu magacaabaa faatima bintu asad bin haashim wuxuuna ahaa wiilka saddexaad ee uu dhalay abutaalib marka laga hadlaaya siday u kala horreeyaan waxaana ka weynaa taalib iyo caqiil halka calina uu ka yaraa jacfar hooyada dhashay jacfar ee faatima waxay ahayd haweenaydii ugu horreysay oo reer haashim ah oo uu guursado isla nin reer haashim ah waxayna ka mid ahayd allah mahadii haweenkii diinta islaamka qaatay una soo hijrooday madiina nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaana maamuusi jiray isagoo xitaa booqan jiray qabrigeeda marka laga hadlaayo xilliga uu qaatay diinta islaamka wuxuu jacfar bin abi taalib ka mid ahaa raggii ku soo hormaray kolonyada islaamnimada diintana wuxuu qaatay ka hor inta aanu nebiga gelin daartii amniga ee alarqam binularqam radia allahu canh maalin maalmaha ka mid ah ayay kutubta taariikhdu wariyaan in abutaalib uu arkay cali oo la tukanaya nebi moxamed midigtiisana uu taagan yahay markaas buu jacfar ku yidhi orodo in adeerka garabkiisa buuxi oo ku tuka dhankiisa bidix sannadkii shanaad ee soo saaridda nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxaa maka ka tegay kolanyo muhaajiriin ah oo diinkooda la baxsanaya kuwaasoo aaday dhinaca dhulka xabashida waxaana kolonyadaasi oo rag iyo haween ka koobneed ka mid ahaa jacfar bin abi taalib waxaa jacfar safarkaasi hijrada ku helinayay xaaskiisa asmaa bintu cumays allahna wuxuu u oofiyey ballankii uu siiyey cidda dartiisa u hijroota ee ahaa barakada dhulka xabashidana waxaa jacfar loogu dhalay saddex wiil oo kale ah cabdallaah cawn iyo moxamed wuxuu jacfar najaashi oo ahaa boqorkii xabashida gaarsiiyey fariin ka socota nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam taasoo ugu baaqaysa inuu soo dhoweeyo muhaajiriintan sidoo kalena qaata diinta islaamka quraysh oo aad oga carootay muhaajiriintan aaday dhulka xabashida halkaasna amniga ku helay ayaa wafdi u soo dirtay najaashi si looga dhaadhiciyo inuu soo wareejiyo raggan magangelyadoonka ah ee diinkooda la soo baxsaday markii uu najaashi codsigooda dhegaystay ayuu u yeeray muslimiintii dhulkiisa ku sugnayd waxaana u hadlay amiirkooda oo ahaa jacfar bin abi taalib isagoo ka jawaabay su'aal uu najaashi weydiiyey oo ahayd waxa ay tahay diintan ka soo fogaysay tolkooda jacfar wuxuu yidhi boqorow waxaanu ahayn dad asnaamta caabuda oo jaahiliyad ku dhex jira bakhtigana cuna fawaaxishtana la yimaada dhiiggana quba ilaa markii dambe uu noo yimid nebi aan garanayno nasabkiisa iyo ammaanadiisa wuxuu noo sheegay inaan allah oo keliya caabudno markaan isaga rumaynay tolkaannaga waxaa nooga yimid dhibaato adag iyagoo doonaya inay nagu qasbaan inaan ku soo noqonno jaahiliyaddii hore kadib waxaan soo aadnay dhankaaga annagoo door bideenna darisnimadaada najaashi ayaa weydiiyey jacfar bal inuu u sheego wax ka mid ah waxa ku soo degay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem markaas buu jacfar akhriyey suuratu maryam heer uu ooyey najaashi iyo baadiriyaashii kale ee kulanka goobjoogga ahaa halkaas ayuuna ku diiday in raggan uu u gacangeliyo tolkooda ay ka soo carareen sidaasi kartida iyo halyeynimada leh ayuu jacfar u gutay waajibkiisii ahaa inuu afka ku difaaco muslimiinta tirada yaraa ee tegay dhulka xabashida wuxuuna noqday afhayeen wanaagsan daaci rabbaani ah iyo faqiih fahansan fiqul waaqica oo xaqa u soo gudbiya sida ugu quruxda iyo qiimaha badan taasoo ay muujinayso suuradda uu sida gaarka ah u doortay oo ka sheekeynaysa nebi ciise iyo hooyadii maryam markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalama saldhigtay madiina dhidibadana u taagay dowladdii islaamka wuxuu sannadkii lixaad ee hijiriyada u diray dhulka xabashida ergeyga camr bin umay addumaari isagoo sida fariin ku socota najaashi oo loogu yeerayo islaamnimada iyo inuu soo ambabixiyo muhaajiriinta dhulkiisa ku sugan jacfar oo horkacaya muslimiinta muhaajiriinta ahaa ee tegay dhulka xabashida ayaa ku soo noqday jasiiratulcarab sannadkii toddobaad ee hijiriyada wax yar un kadib furashadii khaybar rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaana soo dhoweeyey laaftana geliyey kana dhunkaday labada indhood dhexdooda wuxuuna yidhi ma garanaya midaan ku farxa ma furashada khaybar ama imaanshaha jacfar sidaas ayuu jacfar radiallahu canhu oga mid noqday saxaabadii labada hijradood ku suntanaa ee dhulka xabashida iyo madiina afar iyo toban sano oo uu joogay dhulka xabashida ahaana hogaamiyaha muhaajiriinta wuxuu dib ugu soo noqday daarta hijrada iyo iimaanka ee madiina halkaas oo ay joogeen dadka kuwii oo ugu jeclaa oo uu ugu horeeyo suubanaha sala allahu calayhi wasalem sanad kadib imaanshaha madiina wuxuu jacfar bin abi taalib ka mid ahaa saraakiishii horkacisay duulaankii taariikhda galay ee mu'ta kaasoo ay muslimiinta kaga ambabaxeen madiina bishii jumaadul uulaa sanadkii sideedaad ee hijiriyada markii ay muslimiinta tageen dhulka shaam waxay ka war heleen in cadowga uu u soo ururiyey ciidan aad u badan sidaasoo ay tahayna wadatashi kadib waxay go'aansadeen inay fooda geliyaan allahna ay u tala saartaan waxaa raayada qaaday zeyd binu xaarisa ilaa uu ka shahiido kadibna waxaa raayada qaaday jacfar bin abi taalib radia allaahu canh isagoo ku booday faraskiisa shaqraa oo uu boqnogooyey si uunan u carar sidaasi ayuuna faraskaasi ku noqday kii ugu horreeyey ee islaamka dhexdii la boqno jaro nin ka mid ah gaaladii ruum ayaa seef la dhacay jacfar taasoo sababtay in labadiisa gacmood ay go'aan xusullada ayuuna raayada ku celiyey si aynan dhulka u dhicin ilaa ugu dambayntii uu halkaasi ku shahiido raayadana waxaa markiiba dhulka u diiday mid ka mid ah ciidamadii muslimiinta oo ku wareejiyey amiirkii jacfar ku xigay ee cabdullaahi binu rawaaxa إن الجهاد سبيلنا للعز والنصر المبين وبه سننقذ أمة الإسلام من شر مهين فاثبت أخي tani waa geesinimo ah dhif iyo marla arag iyo halyeynimo naadir ah oo aan in badan soo noqnoqon raggii ka qayb galay macrakadaasi faasilada ahayd waxay tilmaamaan in jacfar korkiisa laga tiriyey sagaal boqol oo goobood oo dhaawac ah oo ay seef kaga dhacday taasoo muujinaysa sida uu halyeegan u adkaystay iyo sida ay gaaladu iskugu dayeen inay dilaan على رب عسر ضيق أدى إلى نعم عظام رابط فإنك بالرباط تزداد أجرا وثواب ولتتخذ قبسا وزاد من نور آيات الكتاب من نور آيات الكتاب
rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu aad uga murugooday shuhadadii saraakiisha ahaa ee ghaswatu mu'ta si gaar ahna waxa uu uga tiiraanyooday istishaadkayna adeerkii jacfar bin abi taalib radia allahu canh waxay leedahay caaisha radia allaahu canha waxaannu wejiga rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka aragnay murugo saddex maalmood ayuuna u kaadiyey reerkii jacfar kadibna wuu u tegey wuxuuna ku yidhi maanta wixii ka dambeeyey ha u ooyina walaalkay kadibna wuxuu rasuulku yidhi ii keena carruurtii walaalkay markaas baa loo keenay wiilashii jacfar oo ay timuhu ku baxeen kadibna wuxuu rasuulka u yeedhay nin timo jaro ah timaha ayaana loo jaray markaas buu rasuulka sala allahu calayhi wasalama yidhi allow khayr oga dawamar jacfar ehelkiisa cabdullaahina u barakee wixii gacantiisa midig ay qabato maalin maalmaha ka mid ah waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalama u timid asmaa bintu cumays oo ahayd xaaska jacfar bin abi taalib iyadoo oga warramaysa agoonnimada carruurteeda markaas buu yidhi nebiga ma waxaad oga baqaysaa fakhrinimo anigoo ah gacalkooda adduun iyo aakhiraba cabdullaahi binu jacfar oo ahaa coradkii jacfar garaadna lahaa markii uu shahiidayey aabbihii ayaa isagana wuxuu ka sheekeeyey sida uu nebiga sala allahu calayhi wasalama ku qaabilay khabarka istishhaadkayna adeerkii jacfar wuxuuna yidhi rasuulka ayaa u yimid hooyaday markaas buu u sheegay geerida aabbahay waxaan arkay nebiga oo indhihiisa ilintu buuxisay ilaa ay garkiisa soo gaartay madaxa ayuuna ii salaaxay wuxuuna yidhi allow jacfar wuxuu igu leeyahay abaal weyn ee carruurtiisa oga dawamar sida ugu wanaagsan ee oga dawamarto addoommahaaga wanaagsan kadib wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalama ku yidhi xaaska jacfar ee asmaa bintu cumays asmoy miyaanan kaa farxinayn haabay ku jawaabtay aabbi iyo hooyo ayaan kugu furtay rasuulkii allow markaas buu nebigu yidhi alle wuxuu u sameeyey jacfar laba garbood oo uu jannada meeshii uu doono oga duulo asmaa ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka codsatay in arrinkaasi uu ku wargeliyo muslimiinta rasuulka oo wada wiilka jacfar ee cabdullaahi ayaana mimbarka fuulay dadkana u sheegay fadliga jacfar
أيا راحلا عنا إلى دار الخلود سلاما أيا راحلا عنا إلى دار الخلود سلاما
saddex maalmood oo xidhiir ah ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam hayay carruurtii jacfar gaar ahaan cabdullaahi iyo wiilka ku xigay ee da ahaan roonaa wuxuuna cabdullaahi sheegayaa in saddexdaasi maalin ay rasuulka la cunteen jireen habeenkiina ay la seexan jireen xaafadda uu u hoydo kani waa dhaqanka iyo hannaanka ay tahay inaan kula macaamilno carruurta shuhadada maxaana ka badan carruurtaas iyadoo maanta dunida daafaheeda uu ka socda jihaad loogu xusul duubayo soo celinta khilaafada raashidada استسلاما ومضيت نحو الموت تشمخ باسما لا تخشى قتلا
khabarka istishaadka jacfar wuxuu gilgilay guud ahaan xaafadihii madiina haweenkii ansaarta iyo muhaajiriinta ayaana la ilmeeyey waxaana asmaa u tegay haween badan oo ay ku jirto faaduma bintu rasuulillaah iyadoo ilmaynaysa rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaana yidhi jacfar oo kale ha u ooyina inta ooyeysa xasaan binu thaabit radia allaahu canhu oo ahaa shaacirkii nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa mariyey tix gabay ah oo ugu ritaa aayo hogaamiya jacfar bin abi taalib wuxuuna yidhi تأوبني ليل بيثرب أعسر وهم إذا ما نوم الناس مسهر لذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر بلاء وفقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتلى ثم يصبر رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوبا وقد خلفت في من يوخر فلا يبعدن الله قتلى تتابع بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر أغر كلون البدر من آل هاشم شجاع إذا سيم الظلامة مجسر فطاعنا حتى مات غير موسد بمعترك فيه القنا يتكسر فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وامرا حازما حين يامر فما زال في الاسلام من ال هاشم دعائم عز لا يزول ومفخر
ولأنت نبراس المكارم كلها ولا أنت نبراس المكارم كلها ولا أنت في صدر الفداء وساما
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات
ومن هنا ليس عجيبا أن نرى أحدهم يملك الدنيا أو يملك يؤمر على قطر بكامله ومع ذلك يطلب عمر أسماء الفقراء في ولاية حمص أن يكتبوها فيكتب الناس أول ما يكتبون أميرهم عمير بن سعد فيقول عمر ويحكم ماذا يصنع بأعطيته التي نعطيها إياها من بيت المال يقولون هو كذلك هو أفقرنا حالا رث الهيئة بالي الأسمال البذاذة تبدو عليه في كل وقت البذاذة عدم التجمل بزينة الدنيا فيرسل إليه عمر كمية من النقود في سرة ويأتي رسول أمير المؤمنين ويقرع بابه ويناوله إياها قال هذه من عبد أمير المؤمنين عمر ويفتحها فيرى الدراهم والدنانير فيصيح باكيا ويشهق تخنقه العبرة قالت زوجه ماذا أصاب المسلمين هل أصيب أمير المؤمنين قال لا بل أعظم قالت أفتك عليهم فتك ودخل على ثغر من الثغور من قبل أعداء الإسلام قال بل أعظم قالت أي مصيبة أعظم من هاتين قال فتحت على زوجك الدنيا والله لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتحت علينا الدنيا وصاحبت أبا بكر وما فتحت علينا الدنيا وصاحبت عمر ففتحت علينا الدنيا وإن شر الأيام التي أعيشها أيام عمر كانوا بشرا بلحومهم ودمائهم ولكنهم أشرف من الملائكة بأرواحهم ونفوسهم وقد اتفق أو يكاد يتفق أهل السنة والجماعة أن خيار أهل السنة والجماعة هم خير من الملائكة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ولذلك كانوا بهم يستمطر الغمام ويستنزل النصر ويطلب الرزق هؤلاء كانوا كالعملة الصعبة في المجتمع المسلم
ماتت جسومهم وفعلهم المسدد لا يبين نفسي فداء لهم وللباقي من الله الوعيد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد
تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما ما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت